madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa magaalada dhaqsmareeb caasimada galmudug ka daahfuray shirka ansixinta siyaasadda degdejinta galmudug shirka oo ay ka qayb galeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha galmudug iyo qaar ka mid howlwadeennada maamulka galmudug ayaa lagu lafaguray sidii wasaaradu u samayn lahaayeen dadejin heerka u sarreeyo shirkan ayaa qayb ka ah shirarka siyaasadda lagu dadejinayo awoodda dowladnimada taasoo la gaarsiinayo ilmintuuri ilaa heer degmo agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha dibsiinta galmudug cumar guure ayaa ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay shirkan ku saabsan daadejinta adeegyada maamulka iyo dowladda adeeg daadejinta oo dabcan la socotay afartii sana lasoo dhaafay waqti badan runtii juhdi badan xafiiskaaga si gaara u geliyey in laga shaqeeyo adeeg daadejinta oo markii koowaad baa kusoo bilownay iyadoo beebar ah oo runtii waqti badan ayadii hirgelinteedii iyo wax in la dhaqaajiyo ee la isku dayey aragtidan dabcan waxay la soo jaan qaaday dowladdan aad idinku hogaamisaan oo runtii ku tallaabsatay inay golayaashii deegaanka ka hirgeliso dowladda galmudug markii la helay dowlad hoose oo shaqaynaysa oo golo deegaan iyo isla xisaabtan lehna waxaa meeshii ka soo dhashay in adeegyadii dowladda lagu wareejiyo iyagu ay ku shaqeeyaan si saxa oo loogu talagalay maanta marka waxaa halkan u joognaa oo agaasimayaasha guud iyo dhammaan qaybaha wasaaradaha ka socda ahi ay halkan u joogaan waxa ay tahay in siyaasaddaani dabcan oo lafteeda waqti la soo geliyey oo lala soo tashtay degmooyinkii in maantay faalidationkiisii aan samayno agaasimayaasha iyo tiimka wasaaradaha ka socda ahi hadday jiraan inbut ugu dambayn ah oo lagu dari karo in lagu daro kabacdina ay noqoto siyaasad runtii u gudubta ee sharciyadii loogu talagalay oo ahaa in wasiiradii iyo golayaashii baarlamaanku ay ansixiyaan kabacdina ay hirgasho madaxweyne ku-xigeen galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in galmudug ay dadaal badan gelinayso sidii adeegdaadadiinta dowladnimada loo gaarsiin lahaa deegaanada aysan weli gaarin ee galmudug sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qaybgalo kulan muhiim ah oo aan uga hadlayno adeegyadii bulshada in la daadejiyo oo la gaarsiiyo heer degmo ilaa iyo heer degaan dowladda galmudug waxa ay ku guulaysatay xaqiiqdii dowladiskii golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedyada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka jirana waxaanu nahay dowlad goboleedka hogaaminaya dhismaha golayaasha deegaanka sidaasi la mid ah maanta waxaan rabnaa inaan kaalintaas kaalin la mida aan ka qaadanno adeeggii in la daadajiyo muhiimad gaar ah ayay u leedahay bulshada in adeegga la dajiyo mar walboo dadka loo dhoweeyo adeegga loo dhoweeyo oo caasimadda laga raroo la geeyo degmada degmada laga sii raro tuulooyinka la geeyo waa mar walboo ballanqaadyadii ee xukuumaddeenna aan uu hogaamiyo axmed cabdikaariye qorqoor ay fulayaan way xaqiiqdii annaguna taasaa noo muhiima dhaartii aan marnay iyo ballanqaadka aan samaynay inuu fulo tiimkii fulin lahaana waa adinka